فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuguxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka dhagaysataan idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayno idinkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxa sirdoonka c i e da mareykanka oo si dhuumaaleysi ah ku yimid caasimadda muqdisho muxuu salka ku hayay socdaalkiisa waxaan idiin soo gudbi doonnaa aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka waramaya sirdoonnada ingiriiska iyo maraykanka waxyaabaha ay geeska afrika muddooyinkii lasoo dhaafay ka wadeen abiyi axmed oo sheegay in maamulka somalilan ay kula heshiiyeen in muddo konton sano ah ay sii joogaan marinbadeed ka cas isagoona hanjab aad u diray xukuumadda ay xabashida ilaaliso ee filla soomaaliya ku jirto waxaan idiin soo gudbi doonnaa khulaasada khudbad dheer uu maanta baarlamaanka dalkiisa u jeediyay abiy axmed barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale inta uu socdo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah puntland oo ganafa ku dhufatay go-aankii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee muqdisho lagu soo xiray deni axmed madoobe siyaasiyiin xildhibaano iyo madaxweyneyaal la hore qaabkay uga jawaabeen xog ku saabsan ayaan dhuuxa idinkugu haynaa kulan wadatashi ah way barbar socotay dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah u socotay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka beesha kulmis taasoo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan bayaan laga soo saaray iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa inta uu socdo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka iyo midii iyo caafimaadka
لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa habeennimo jimca ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha afaraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada aan ku bilowno madaxa sirdoonka c i e da maraykanka william barnes ayaa waxa uu si dhuumaaleysi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka iyo taliyaha sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa mar qura loo sheegay in xerada xalane looga baahan yahay sambalolshi iyo gurgurta ayaana isku raacay xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay kulamo qarsoodi ah kula yeesheen madaxa c i e da maraykanka ninka ugu sarreeya sirdoonka maraykanka iyo sidoo kale ninka ugu sarreeya hay-adda sirdoonka ingiriiska ee lagu magacayeero m i cigis ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay socdaali ku marayeen wadamo dhaca geeska afrika waxaana socdaalkan ay muqdisho si dhuumaaleysi ah ugu yimaadeen ka horeeyey kii ay ku tageen waddanka itoobiya iyo sidoo kale waddanka kenya halkaasu ay kulamo kula qaateen abiyi axmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya haddaba muxuu kulankoodu daaran yahay waxaan ka wareysanay doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed doctore maalmihii lasoo dhaafay ama toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa qeybo ka mid ah ee gobolka geeska africa wadamo ay ka mid yihiin etoobiya kenya iyo soomaaliya socdaal ku marayey e madaxda ugu sareysa hay-adaha sirdoonka ee mareykanka iyo kenya e ujeedada socdaalkooda oo mandaqada ku aadan muxuu yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii dadka oo dhanna waxgaradka ama wax akriya ama mutaabacee akhbaarta caalamka aad bay ula socdaan waxyaabaha maanta ka socda bariga afrika kusoo kordhay gaar ahaan waxaan la soconnaa labada sirdoon ee adduunyada ugu sarreysa caalamka siday sheegtaan d i a da maraykanka iyo m i sigiska ingiriiska labadaba inay baryahan bariga afrika aada ugu mashquulsan yihiin labadooda usbuuci horaata waxay tageen kenya waxay tageen etoobiya haddana waxaan maqlayaa inuu maaragtay ninka ugu sarreysiya adeeda maraykanka uu xamar joogo muqdisho joogo uu la shiray sanbaduushe iyo xasan garguurte marka waxyaabo waaweyn baa beryahan ay aada u karkaray haayaan waxaana filaa inay aragtideeda laba arrimood inay tahay arrinta koowaad waxaan u malaynayaa in aada loo karkaray haayo saldhig ciidan oo yuhuud ah in laga siiyo yuhuudda badda cas gaar ahaan meeshan somalilan arrinkaas aada baa loo karkaray hayaa isagoo maraykanka ku andacoonaya dhib badan iyo culays badan baa ii soo gaaray buu leeyahay xagga xuutiyiinta sida aan la soconana waxa weeye xuutiyiintu runtii wax badan bay u gaarsiiyeen maraakiib badan bay ka gubeen yuhuudda aada bay maaragtay waxyeelo muuqda bay gaarsiiyeen marka waxaan filayaa in waxaan galaangalka aada loo sameexaya maanta ay tahay in saldhig military oo ciidan laga sameeyo badda cas gaar ahaan somalilan aada iyo aada baa loo karkarinayaa midda kale aan aniga aragtidii isleeh waxay tahay oo labadaba iska gaalaan baxayaan oo labadii sirdoon ugu waaweyn ay marna xamar iyo kenya iyo etoobiya wareegayaan waxaa aada loo sulugsan yahay maaragtay heshiiskan xasan garguurte oo turkiya la galay oo shidaalkii soomaaliya baara uu yidhi oo markabka uu soo dirsaday oo wixii oo dhan xeerihii fadhaha kala dhaceen oo wixii maraykan lixdan sano ka hor oo shidaal iyo adduunyo ka sugaya inuu soomaaliya ka qaato in maanta turkiya uu baaritaankeedii bilaabo ingiriiskii intaa u qaylinayay ee intaas ka sameynayay baaritaanana xagga lagu tuuro labadaas arrimood baan u malaynayaa sida akhbaaraadka adduunka aan ula socdo waxaan u malaynayaa beri dhexdaas waxay la shireen siyaada maraykanka waxay xooga saareen dowladaha cumaan iyo sacuudiga iyo imaaraadka si toosi uu sheegeen in maaragtay dagaal xoogan ee xuutiyiinta ku qaadi doonaan ayaa loo diyaar garoobay yidhaahdeen marka meesha waa karkaray haysaa insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa dagaalkii bariga dhexe in loo soo rari rabo bariga africa marka badda cas waxaan filayaa in maaragtay ilaahay idankiisa jihaad xoog leh uu ka ka bilaaban doono waxaa la yidhi ninkii keyrkiis loo xiray oo soo qoyso adigana marka meesha way karkaraysaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in shartooda ku celiya subxaana wa tacaala marka way jirtaa in maaragtay sirdoonadu ay aada wax karkarinayaan waxaana la rabaa waxaan waxmagaradka ee akhasunnaaska ah ee xukuumadaha lagu sheegayo ee garguurta iyo waxa lamidka ah in laga dhaadhiciyo inuu ogolaado in saldhigaas yuhuudda meesha laga sameeyo si aan loogu fashilmin saldhigii oo maaragtay etoobiyaanka ay sheegteen ay buuqi iyo soomaaliya ka dhaceen si aan loogu ridin ayaa la rabaa si hoosaan in looga dhameeyaa la rabaa marka arrintaa way karkaraysaa waxaana waa khasumaas wixii yidhi ma jirto waxay fahmi karaan wixii garana ma laha waayah gaal uu salaamay oo keliya ay wax uun umalaynayaan waayahay etoobiya inkastoo geeska afrika ay ku taalo iyo sidoo kaleba kenya badda cas waxaa hadda ka xigta ee dhanka soomaaliya marka maxay kula tahay oo maraykanka ay labadaas wadan ugu meereysanayaan iyo sidoo kale ingiriiska oo ay iga doorbidayaan inay dhanka soomaaliya soo maraan oo ay labadaas wadan xooga u saarayaan
wallaahi waxaan u malaynayaa ani aragtidayda ma rabaan mana suuragelayso yuhuud muuqato oo cadcad iyo ingiriis ama maraykan muuqmuudo cadcad inay meesha yimaadaan lama rabo waxaa la rabaa wax maqaarsaar aho oo etoobiyaan ahoo oo duruf ahoo tacbaano in meesha laga soo buuxsado layskuna qariyo sida hadda xalano oo kaleeto waxaa malaysaa in afrikaanka ala leeyahay maara saldhig bay u tahay laakiin xalana waxaa ka socda sirdoonada adduunka waaweynaa degan meelo waxaa jira xasan garguurta uusan geli karin baa jiro waxaa ku yaala howlo adag baa laga wadaa laakiin waxaan cover baa laga dhigayaa waa lagu qarinayaa saldhiga waxaa la leeyahay maaragtay mishinka africana ka socdaa la leeyahay waxaa kama jiraan rabaa in etoobiyaankaas iyo maaragtay wax kenyaatiya oo la yidhahdo waxbay ilaalinayaan in waxaas lagu soo qariyo oo sidaa ay u qareen kadibna hawshada ay ka wataan yuhuudda iyo maraykanka ay ka wataan marka in laisku qariyaa rabaa waayahay maraykanka maxay tahay sababta uu u saluugsan yahay arrinta shidaal baarista ah ee turkidu ka hoolan yihiin wallahi haddee shidaalka iyo macdanta soomaaliya ku jiro maraykan wax badan buu ku bixiyey ilaa maaragtay ee kontomeeyadii afartameeyadii ilaa intaasuu joogay wixii shirkadihii waaweynaa ee konaaka iyo la dhihi jiray maaragtay ee waa la soconaa inay hoday u sahmiyeen inay baaritaan sameeyeen wixii dowladdii weynada soomaaliya loo burbur waxay shidaalkaas inaan qaadanayn ee percentageka la isku khilaafay ahayd marka waxa loo socdo ee loo socdo waxbay shidaalkan dihan ee soomaaliya ee ceegaga ee weliba ragga khubarada ee jeolojiisiyaasha ay ku leeyihiin haddii shidaalka soomaaliya hal mar uu dilaaco dhammaan shidaalada badda xeebahan ku yaalo badda cas oo dhan baa kusoo foorarsana laleeyahay oo aad buu uga hooseeyaa laleeyahay marka meel uu konton sano juhdi ku bixinayay oo shirkadihiisa waaweynay ay joogeen oo baaritaan ay ka sameeyeen waxa wadooyin hadda ku yaala gadgaduud iyo hiiraan iyo dhulka dhan waxaa loo yaqaanaa jid americana la yidhahdaa ilaa badda ilaa ka gees ayuu ayuu fali jiray oo banay jiray waa la soconaa maaragtay shirkadii ugu weyn maaragtay ee ka samey jirtay nuugaal meesha saldhig ka samaysay ceel baa ku yaal weyna waa la soconaa badda cas waxay ka baari jirtay wixii kontomeeyadii iyo lixdameeyadii ay kusoo tacabeelaysay maanta in la yidhaahdo turkiya baaraya oo maaragtay la qaybsanaya waa ku adagtay aad bay adagtahay maaragtay nabarjaba ku tahay cadaadis baana lagu saari doonaahoo adduunyada shirkadaha ee ganacsiga haysta ayaa ayaa saydareeyo marka shirkadihii shidaalka baari jira xoog saari doono dowladdana wax khatar bay gelaysaa marka waxaa soo muuqato in meeshaas shidaalkii ugu weynaa ee bariga africa uu ka soo socdo marka maraykan iyo ingiriis haddaysan maaragtay ee waxaas ay soomaaliya u gumaysan jireen ee intaasan u haysteen haddee maanta ka qaadnaadaan dhib bay ku noqon doontaa umalaynaya waxaad ka dhawaajisay in geeska africa loolana adag ay dhowaan la filayo inay ka dhacaan markii loo eego saasaanta hadda la dareemayo weli wax walba isbedeli karaan geeska africa bulshada hadda ugu badan oo difaac la-aanta wajahaysa waa marka loo eego waa soomaalida maxay tahay dardaaranka kaagala gudboon soomaalida
wallahi dardaaranku wuxuu yahay ilaahay baa xaaladda garanayo waxa ugu daran ee gaala ee necab tahay ee ka cabsooto ee ka bakdo oo qofkii yidhahda waa jihaadaya waxaan kaloo dhan gaala agtaa seenbado ka yahay waxa ka maaha dimuqraadiyad iyo doorasho iyo xurnimo doon iyo gobonimo doon waxaasuna magaalada agteeda waxa ka maaha waxaa siinbaray la tahay gaaladu waxa ay ka bakdo ay ka cabsooto waa qof raba naftiisa inuu bixiyo si diintiisa uu ka noqoto taa waxay ku tahay nuguleera ku tahay marka waxay ka baqaysaa meeshaan haddii maaragtay aan aan aan aan maaragtay lugta la soo galaan inuu waxweyn ay ka qarxi doono haddee bariga africana hadda waxa weeye rag baa sheegto maanta xabadka u garaacay ilaahay subxana watacaala ha u fudeeye rag baa sheegto maaragtay bariga africa anagaan hayno oo caalamkana uu ka og yahay oo lala socdaa oo bariga african difaacayna dhaha marka raggaasaa loo socdaa marka haddii keyrkii loo xiri adna waa inaa soo qoysata waa inaa u diyaar garooda marka gaaladu waxay dareemaysaa taas waay teeda kale waxaan rabaa inaan ka faa'iiso fursaddan maanta waxaa jira fursad caalami ah oo waxaa jirto aad u qaali ah oo waxaa jiro baraarug dadka muslimiinta aad u weyn sida walaalaheen khasda ee falastiin loo baabina dad badan baa ku baraarugay gaalada iyo waxay wadaan iyo beentooda iyo xaasidnimadooda iyo in maraykan iyo yuhuud ay isku mid yihiin aad baa loogu baraarugay dad badan oo maanta waxaa u hilaysan baa la arkayaa gaalo nacayb ama inay diintan difaacaan ama inay u diyaar garoobaan oo wixii riyadii ahayd iyo khiyaaligii la sheegay iyo dimuqraadiyadii la sheegay iyo xuquuq insaanka la sheegay wixii oo dhan waa soo baabeen si cad baa loo arkay fursaddaasna way jirtaa waxaan ilaahay ka baraya subxana watacaala inaan noqono kuwii ka faa'iidaysan insha allahu tacaala aad baa u mahadsan tahay adinkaa mudan insha allahu tacaala
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa abiyi axmed ayaa waxa uu sheegay in maamulka somalilan ay kula heshiiyeen in muddo konton sano ah ay sii joogaan marin badeedka badacas waaba haddii ay u suura gasho inay tagaan mar kale ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa ka hadlay xaaladda murugsan ee ka jirta waddankiisa iyo xiisadda ka oogan geeska afrika khudbadda uu u jeediyey xubnaha baarlamaanka waddankiisa ayuu ku sheegay in etoobiya aanay marnaba ka tanaasuleynin gaaridda badda cas ayna adeegsan doonto wax weliba oo ay awoodo wuxuu ka jawaabay su-aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka waxaana su-aalihii la weydiiye ka mid ahaa halka uu ku dambeeyey heshiiskii oo horraantii sanadkan la saxiixday muuse biixi heshiiskii aan la saxiixanay somalilan wuxuu ahaa mid faa'iido u leh bulshada gobolka gaar ahaan etoobiya iyo soomaaliya si isku mid ah etoobiyana inay badda gaarto waa himilo boqol sano soo jirtay marnabana ma cabsi gelin doonaan kuwa noo soo hanjabaya ayuu yidhi abey axmed sidoo kale abey axmed ayaa soo hadal qaaday eedeymaha uga imaanaya xasan gurguurte isagoo dowladda federaalka ku sifeeyey mid taag daran wuxuuna ku faanay in ciidamada etoobiya ee al-shabaab ku laayeen soomaaliya ay difaacayeen xukuumadda filla soomaaliya ku jirta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad weli maqlaysaan marka waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lix iyo toddobaatanaad waxaa habeen walba inoo soo jeediyaa digtoor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax maxaa keena cudurka loo yaqaano gaadh oo ah xanuun ku dhaca caloosha bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Eh, gad ama gastroesophageal reflux disease waa stomach is a condition when stomach content come back up into the esophagus macnada waxa waaye sida caadiga ah caloosha bini'aadanka ilaahi subxana wa tacaala wuxuu u sameeyey xuub ka dufaaco aashtada loo yaqaano hydrochloric acid oo ka soo baxda derbiga caloosha burburisana waxa lagu wixii borotiin caloosha soo gala marka caloosha waa bey'ad asidig ah ama aashtaysan haddii marka cuntada ku jirta caloosha ay soo gasho tuubada dheeroo loo yaqaano esofagaska oo ilaa afka isku xirta macnaheedu waxay noqonaysaa inay dhibaatakas u geysato marka esofagaska ama tuubadaas dheerna ma laha wax ka difaaca aashitada oo derbiyo ilaa maadaama cuntada waa mamar meel la maro waayo ma ahana meel lagu sugnaado wax lagu burburiyo ma aha marka waxaa dhacda inay cuntadii aashtada laheed kasoo baxda caloosha kadibna ay kor usoo laabato maxaa sababa marka waxyaalahaasa waxay tahay waa pua colosa of the lower esophageal sphincter macnaha ningaxa eh, caloosha laba ningax bay leedahay ningax kor ama albaab bay leedahay eh, esophaguska cuntada afka ka imaada esophagus soo martaa meesha caloosha ka gelaysa waxaa loo yaqaana angle of his meesha ayada ah yaa jilcaysa kadibna cuntadiibaa awood u yeelanaysa inay dib ugu laabato kadibna qofka wuxuu dareemayaa calaamadaha soo socda Eh, de- su-aasha ku xigta waxay tahay yaa yacnaha musharaxiin oo ayaa khatar ugu jiro dadka burburan khataray ugu jiraan hooyooyinka uur kale khataray ugu jiraan dadka sigaarka caba khataray ugu jiraan hayataas haaniya hayataas macnaha waa dad waaya ayagana ee kobtan bogga ah ayagana kale waxaa loo yaqaano haaniya ama xibin inay soo gasho kasoo baxda caloosha ayadan khatar ay ugu jiraan iyo drugs daawooyinka qaarka lagu seexdo qaarka stresska lagu damiyo daawooyin badan waxaa jira noocaas ayagana way leeyihin kuwa dhiig karka way keenaan calaamadaha marka ugu badan qofka uu dareemo waxaa kamid ah test of acid in the back of the mouth yacni qofka inuu dareemo aashato carabkiisa eh, afkiisa qeybta gadaale hadbaan laabjeex oo kale qofka inuu dareemo bad breath neef uraysa inuu dareemo xabadka xanuun xabadka esofagaska waayo xanuunka esofagaska oo gubanaya xabadka dhex mara vomiting nosia kulli matag iyo lalaba waa la arkayaa breathing problem neefta qofka ku adkaysa marka qaarkood wearing away of teeth ilkiisa xataa way qormaan qofka way yaraadaan maadaama aashatada ay tahay wax corrosion sameynaya ama qoraysa ilkaha qofkiisa ilkaas way yaraadaan hadduu muddas ku sugnaado waxaa kaloo arkaysa qofkii disfagia ku adkaanaysa inuu wax laqo oo dhonafigi xanuun inuu dareemo markuu wax laqaayo oo kaleeto covin oo kaleeto qofac inuu dareemo calaamadaas oo dhan waxaa asiga cudurkan loo yaqaano gaad haddii gaad la soomaaliyeeyo kale waxaa la dhihi karaa calaamidsa lagu magacaabi karaa waa laabjeex qofka uu dareemaya gubasho mar walba Een, wa- waxyaalaha go-aanka lagu gaaro isbitaalada ay dhahaan waad qabtaa cudurkan iyo ma qabti waxa waaye qalabka waxaa loo yaqaano gastrocopy aa la isticmaalo oo ah iso esophago gastrododinal scopy waa kaamaro tuubo kaamara wato afka ilaa tegeysa mindhaciraha la geliya qofka esophageal b h monitoring qalab kaloo waxaa jira isna la geliyo esofagaska oo cabirayo aashitada marba soo gelaysa soo gudbinaya esophageal manometry ayadana waa jirtaa waa qalabka cabiraya ayadana haddii la dhaho marka daaweyntiisa waa pharmacotherapy macnaha pharmacotherapy haddaan soo celiya waxaan ka wadaa waa daawo isbitaalada laga qoro oo kiimika ah oo lagu daweeyaa jirto Een, maxaa kaloo jira qaybta haddii lagu guuldaraystana waxaa la sameeyaa surgery waa la tolaa meesha ayada ah oo ningaxa si cuntada dib ugu soo laabanin haddii lagu guuldarayso daaweynta koobaad talooyinka qofka la siinaya waxaa kamid tahay cudurkan qabo waxaa la siiyaa inuu habeenkii ku seexanaya birkimaha uu kor u qaato siisa calooshiisa si caloosha hoos ugu marto waxaa la siiyaa oo kaleeto habeenkii ku seexan inuu ka fogaado cuntooyinka dhanaan sida waxyaalaha liinta ku jirto cuntooyinka suugada dhanaan cusbada inuu iska ilaalisho waxaa kaloo la tasiyaa qofka inuu miisaanka iska rido waxaa kaloo lagula taliyaa qofka inuu cadayga ku dadaalo waxaa kaloo lagula taliyaa qofka inuu almiito joogta u isticmaalo waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa xubintan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku dhagaysataan habeen walba oo jimco ay soo galayso waryahane maxamed sheikh ayaa inoo haya waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah alaaba habeen weliba jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoon kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhacdooyinkan toddobaadkan diiwaan gelina ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa ka mid ah maalintii sabtida saddex iyo labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan lix iyo labaatanka bisha oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka weerar qarxa oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen isgoyska xoosha ee degmada dharkeen ee magaalada muqdisho gaari cabdibilaaho ay wateen askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isugu yeero sirdoonka qaraxa ayaa cardaaduqa kaliyay gaariga iyo dhammaan askartii saarneyd ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xirada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolkaas in muddaha jabaqda rasaasta iyo huwanka daryanka ayaa labada dhinac iswadaarsanayeen ilaa iyo haatan warqabadkeena ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas markan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa qarax ku weeraray guriga uu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uu ka degan yahay sarkaal lagu magacaabo ibraahim deefow waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo ku jira qowdhaan oo ah hafayeenka maamulka la baxay hiiraan state ugu yaraan shan askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalk ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay oo ku jiro sarkaal ciidan qarax ka dhacay xaafadda caligeedi ee degmada karaan ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya axad afar iyo labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan toddobiyo labaatanka bishan sii dhammaanaysa ee oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus kula wareegay xero ay askarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer oo dhaca duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey weerarkan ayaa lagu dilay laba askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida lagu sheegay war ay baahisay idaacadda al-andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isniin shan iyo labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sideed iyo labaatanka oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka sulaymaan xasan oo ka tirsan maleeshiyaadka bangaraafta ee uu tabantaabiyo maraykanka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen howlgal qarxa oo ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho weli waxaan dhex maqoranaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka miin ah la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalaya deegaanka dhamase ee degmada lafey oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarkan ayaa askarta kenyaadka lagu geersiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida aynu kasoo xignay ilo lagu kalsoonaan karo talaado lix iyo labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday silsilado weeraro ah oo lagu qaaday xirooyin askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanada qansax dheere iyo xudur oo ka kala tirsan gobolada baa iyo bakool halkaasoo si habsama leh uga howlgalaan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo saldhigga askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ah ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen-dheel madax ku qaaday xiriga ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada kale ah qoryooley afgooye awdheegle iyo deegaanka danow oo dhammaantooda ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sidoo kale qarax kale oo ka dhacay degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu beegsayay nasaaro kenyaati ah oo faafinaya diinta kirishtaanka waxaana lagu dilay hal kirishtaan ah waxaana ku dhaawacmay shan kale sidoo kale howlgal qaraxa oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere kaas oo markii la dilay uu sitay qori ak ah ayna gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay askariha lixidigle ah oo lagu magacaabi jiray abubakar cusmaan nuur sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgal friida ka fuliyeen degmada xudur ee xarunta gobolka bakool kaasoo lagu beegsay sarkaal lagu magacaabo kaari gube oo ka tirsan ciidamada maamulka ee sugu yara koonfur galbeed qaraxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee degmada xudur ee gobolka bakool maalintii arbacada toddobiy labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan soddonka oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday saldhigyada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay iyo saldhigga askarta kenyaati ay ku leeyihiin deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose ilaa iyo haatanna ma soo garin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weeraradan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin gegidda diyaaradaha magaalada baraawe iyo xirooyinka askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmooyinka afguuya iyo deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose khamiis siddeed iyo labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna astaysan koob iyo soddonka bisha oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimada askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay iyo saldhig ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen deegaanka awdinle isla gobolka baay sidoo kale waxaa la weeraray xirada askarta uganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose iyo fariisimaha askarta dowladda federaalk ku leeyihiin xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa qarax miino lagula beegsay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu dilay hal askari mid kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guriga uu magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose oo ka degan yahay guddoomiyaha degmadaas dagaalo maanta lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo safaya oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka kambooni ee gobolka jubbada hoose waxaana lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland halka lagu dhaawacay toban kale waxaana lagu soo furtay afar qori oo ak afartan toddoba ah iyo qori r b g ah dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaya xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan oo kusoo dhacay toddobaadkan sii dhammaanaya warqabadka warbaahinta alfurqaan intaanu xubintan teeda kale aan dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa iyo cabdisamed cabdulaahi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag puntland ayaa waxa ay ganafka ku dhufatay go-aankii ka soo baxay shirkii waxaa loogu yeero golaha wadatashiga qaranka ee muqdisho lagu soo afmeeray maamul goboleedka la baxay puntland ayaa wuxuu si adag uga hor yimid go-aanadii laga soo saaray shirkii dhowrka jeer burburay ee loola baxay golaha wadatashiga qaranka oo xalay lagu soo afmeeray muqdisho kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada puntland oo maanta ay si wadajir ah u shir guddoominayeen siciid deni iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa eliyaas cusmaan lugatoor ayaa nasiib darra waxay ku tilmaameen go-aankii xalay kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka war-saxaafadeed goordhow kasoo baxay ayaa waxaa lagu xusay in puntland ay hore uga digtay go-aankan waxayna sheegtay in xaalad hubanti la-aan ah uu horseedayo dalka maadaama bay yidhaahdeen uu ka hor imaanayo hanaanka dowlad dhiska ay ku salaysan tahay dowladda federaalk waa sida ay hadalka u dhigeen e waxaa kale oo bayaanka lagu bogaadiya go-aanka jubbaland ee qabsashada heerarka kala duwan ee doorashooyinka iyadoo dhanka kalena ay soo dhoweeyeen baaqyadii ay soo saareen qaar ka mid a siyaasiyiinta dowladda federaalka kasoo horjeeda ugu dambeyn waxaa qoraalka lagu caddeeyey in puntland ay mowqifkeedii hore taagan tahay islamarkaana ay kasoo horjeedo wax ay ku sheegtay hab khilaafsan in loo maro hanaanka dowlad dhiska axmed madoobe siyaasiyiin xildhibaano iyo madaxweyneyaal hore oo saacadihii ugu dambeeyey qoraale soo saaraya ayaa iyaguna si adag uga hor yimid go-aanka kasoo baxay shirka waxaa loogu yeero golaha wadatashiga qaranka kaasi oo xalay lagu soo gunaanaday magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan kusii soconaa markaane aynu aadno dhanka iyo gobolka hiiraan kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowla diini ah islamarkaana qaadatay muddo toddobaad ah iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hogaanka dhaqanka beesha kulmis oo ka kooban shan jufo oo ka tirsan beesha baadacadda ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay deegaanka quracle iyo hoostaga degmada jalalaqsi kulanka gabagabadiisa ayaa bayaan laga soo saaray waxayna beesha kulmis shaacisay inay naf imaalba ku garab taagan tahay jihaadka bariga afrika bismillaahi raxmaan raxiim bayaan ka soo baxay beesha kulmis oo ka mid ah beelweynta baadacadda qodobada bayaanka waa sida tan kow beesha kulmis waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka ee xaniifka ah labo beesha kulmis ee beelweynta baadacadda ka mid ah waxay naf iyo maalba ku karab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika saddex beesha kulmis waxay beri ka tahay kufaarta murtadiinta iyo cid walba oo la shaqayso afar beesha kulmis waxay baaq toobadkeen ujeedinaysaa dadka ayaga ku abtirsada ee safka murtadiinta ku jira inay allah subxaanahu watacaala u toobad keenaan shan hogaanka dhaqanka ee beesha kulmis waxay ballan qaadayaan sargaal iyo askari waliba oo u dhashay beesha oo la soo xidhiiro inay gaarsiinayaan walaayada islaamiga si wanaagsanna loo soo dhowey doono insha allahu tacaala lix beesha kulmis waxay bogaadinaysaa si farxad leh guulaha isdabajoogga ah ee mujaahidiinta bariga afrika ee allah subxaana watacaala ku manaystay toddoba beesha kulmis waxay ugu baaqaysaa beelaha soomaaliyeed inay si buuxda u garab istaagaan mujaahidiinta bariga afrika hiil iyo hooba wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan waxaa hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan wuxuuna la dardaarmay hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka kulmis bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ilaahay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala isugu keenna keenay xafladdan qiimaha badan ee gebagabada waaha kulankii u socday wilaayada islaamiga hiiraan iyo beesha kulmis ee ka midka ah beelweynta baadicadde kulankoo isugu jiray wadatashi iyo dowro labadaba isugu jiray allihii noo suurogeliyey isugu keenna keenay sidaa quruxda badana noogu soo khatimay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala bacda xamdillahi tabaaraka watacaala ikhyaarta mushaarikiinta ah ee muddada sabraysay aad baan idinkugu mahad celinaynaa sidoo kale culimmadii duruusta bixinaysay iyo muxaafadadii gogasha dhigtay oo hawshaan u istaagtay kulligiin waa aad mahadsantihin jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum intaa kadib ikhyaaray warka wuxuu ku urursan yahay xafladdan aan maanta u fadhina kulankii ka horreeyey wixii ka soo baxay waxay ku cad yihiin bayaanka ay akhrisay ee beesha kulmis ee ka kooban toddobada qodob keliya waxaana saaran waa in aan ka rumayno oo aan dhaqan gelinno wixii aan qorannay oon ku ballannay waxaa idiin qoran qodobka koowaad ee hergelinta ama ka dhabdhigidda ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka keliya maanta waxaa la isku haysto oo gaalo usoo duushay kuwooda cad iyo kuwooda madowba waa in la waayo cid ku dhaqanta kitaabka ilaahay waxa aad qorateen marka waa qodob dhiig ka daadanaya waa qodob ay gaalada diiday waa qodob aysan murtidiinta aqbalaynin waxaa sharaf idiin ah haddaad tihin reer kulmis in aad hergelisaan oo aad dhab ka dhigtaan ku dhaqanka shareecada ilaahay oo guryihiinna ay ka muuqato oo bilaaddiinna ay ka muuqato oo dhan kastoo ay tahay dhaqanka iyo dhaqangelinta shareecada alla aad noqotaan dad dhabeeya waxaa idiin qoran oo qodobada aad qorateen ka mid ah in aad jihaadka maanta ka socda bariga afrika aad la garab istaagaysaan naf iyo maalba ayadaasoo la dhabeeyo oo la xaqiijiyo la idqaaniyo dhab laga dhigo weeye waxaan idiin dardaarmayno oo aad fulisaan waana waajib kulligeenna saaran in ilaahay diintiisa la difaaco waa wixii noola abuuray waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadiisa ahayd wadiifadiisii bay ahayd in ilahay kitaabkiisa la difaaco qof kastoo u istaagay inuu ilahay kitaabkiisa difaaco wuxuu ku dayday nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam waa arrin fiican qodobka aad qorateen waa qodob anfacaya aakhiradiinna adduunkiinna labadaba dhab ka dhiga ka rumeeya ilaahay subxaanahu wa tacaalaana abaalkiinna idinka dayicima annaga ka mujaahidiin ahaan ama ka wilaaye ahaanna waa idinla aqbalnay bayaanka aad soo saarteen waa idinkula shaqaynaynaa garab baan idinkugu nahay idan dayici mayna idinma khudlaaminayno waxaan kaloon u dardaarmayaa beesha kulmis midnimadiinna ilaaliya islaamiga ah wadajira walaalo ahaada dhexdiinna dulduleel yaanu imaan ibliiskuina idinka faa'iidaysanin nabadoonkiinna ugu kaalmeeya ku dhaqanka diinta alle adinka oo dhan isu kaalmaysta inaad ku wada dhaqantaan diinta alle adinkoo wada jira ilaahay subxaanahu wa tacaalana sidaasuu jecelyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu sidaasuu ilaahay noo amray kala tagu alla ma ogola alla tabaaraka wa tacaala wada jirka ayuuna amray ayadoo muslimiin la yahay la wada jiro oo aad arkaysaan gaaladii ilaahay diidday baa isxulufaysanayso midoobaysa isu tegaysa annaga oo muslimiinuhu allihiinna abuuray uuna faray nebigeenna moxamed oo uuna faray calayhi salaatu wasalaam baa ugu owlaysan annagaa ugu xaqnimo badan inaan mid ahaanno wada jirno kitaabka ilaahayna ku dhaqanno waxaan warkayga ku gebagabaynayaa ree-ow kulmisow wixii aad qorateen oo aad bannaanka soo dhigteen ka dhabeeya ha idinka muuqato ha laydinka arko ilaahayna subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa cumrigeen inuu khayr noogu khatimo ilaahay idinkii owlaadda ilahay inuu noo barakeeyo barta iyo beertaba allah inuu noo barakeeyo hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasina wuxuu ahaa sheekh guuleed abuunabhaan weliga wilaayadii islaamiga ee hiiraan sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay naqiibka guud ee beesha baadacadde بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هلكن ugu mahad celinaya alla subxaanahu wa tacaala oo idiin suurtageliyey dowradii qiimaha badnayd oo baryahan idiin socotay iyo casharadii iyo duruustii aad qaadateen oo qiimaha badnaa alla subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahad celinayaa awalan haaniyan waxaan u mahad celinayaa nabadoonnadii u istaagay inay ummadda dowra u qabtaan dacwada ay ugu yeeraan iyagana waxaan leeyahay waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa muxaafadada walaayada islaamiga ee jalalaqsi oo iyadana qayb libaax ka qaadatay oo ummaddaani inay dacwo ka gudato u soo xaraysay ayaan u mahad celinayaa waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo bayaankii quruxda badan lahaa oo qaybo badan taabanayey ee aad soo saarteen oo qulubta muslimiinta farax gelinayo bayaankaasoo ka kooban dhowr qodob oo aan dhegaysanaynay bayaankaasi iyo fakarkaasina insha allahu tacaalaa maahadaha idinka gaarto arrinkaasina wuxuu daliil u yahay inay idinka muuqato dacwada islaamka inaad wakhti iyo maal iyo nafba inaad gelisaan inaad caddayseen waxyaabaha aan ilowga lahayn waxaa ka mid ahaa inaad ugu yeertaan dadka idinku abtirsada ee safka cadowga ku jira inaad toobo aad ugu yeertaan hadday saraakiil yihiin iyo haddii askar caadi ay yihiinba iyaga iyo wixii xulufo ah inaad ugu yeertaan waa fikir aad iyo aad aan u soo dhowaynayo waxaa kaloo garab istaag mudan oo inan ka mahad celiya mudan wakiilinta waa wax aad iyo aad qur-aanka ilaahay ugu ammaanay waana calaamada alwalaa walbaraa inay dadka kala socmaan maanta dadka wax loo barayo iyadana waxaan leenahay garab istaaggaasi aad ku dhawaaqdeen inaad ka dhabaysaan waa laydinkaga baahan yahay maanta diinta in loo hiiliyo baahida uu weyn waa garab istaagay u baahan tahay waxaa inaga horeeya fursada qaali ah oo ciddii maanta garab istaagtay ee birri marka nasri la helay cidda garab istaagtay inay fadli dher yihiin waxaa kaloo xusid mudan oo garab istaaggaasi barbar socdo oo aad bayaankiinna ka mid ahaa nusradaasi iyo hiiladaasi waxaan idiin dardaarmaa midnimada inaad ku dadaashaan xamlada cadowga uu soo qaaday oo dadka iyo diinta iyo dalkaba in lagu burburiyo looga talagalay iyo bayaankan insha allahu tacaala inaad dhaqan gelisaan xamladaasi waa xamlo ummadda in lagu kala geeyo diinkooda iyo dadnimadooda lagu kala geeyo looga talagalay asaaliibta cadowga uu adeegsanaya iyo afkaarta yacni qaswu saliibiga uu adeegsanaya ayay ka mid tahay dadka toobadkeenayaasha ah oo aad u yeerteen aad ugu baaqdeen inay toobad keenaan fa in tawallaytum fa innamaa calaa rasuulina albalaaq dushiina waxaa ahaaday inaad wax ugu yeertaan oad wax gaarsiisaan ducaad ayaad tihiin rasaale ayaad xambaarsan tihiin waxaa kaloo mahad celin mudan odayaasha qaarkood hadaladooda oo ka mid ahayd in dowlada noocan oo kalea in lasoo celceliyo inaad baahi u qabtaan guud ahaan waxaan leeyahay qabaa'ilka soomaaliyeed dadaalkaasi mid la mid ah ayaad qudwo u noqoteen ragdha way idinka horeen gadaashiinan insha allahu tacaala beesha reer kulmis waa wax garab istaag insha allahu tacaala qowl iyo ficil looga wada baahan yahay beelaha kaleo idin idriiskan insha allahu iyo muslimiinta dhammaantood inay garab istaagaan na waa ugu baaqayaa garab istaagga wuxuu daawo ka yahay oo qur-aankeenu noo tilmaamay midnimada inay qiimo leedahay gaaladana wax walba oo ay ku burburin karta ayay diyaar u tahay beesha reer kulmis fahanii'an lakum mar labaad mar saddexaad mar afraad soo dhowaada maxaad celintaasi ku soo dhowaada dadaalka diiran ee aad wadaan ku soo dhowaada maamin ma jiro ilaa risaalada inaad gaarsiisaan towxiidka aad gaarsiisaan caqiidadooda aad ka fakartaan waan idiin dardaarmaa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man lam yahtam biamri almuslimiina falaysa minhum dadka ha loo murgo ciddii aad mas-uulka ka tihiin oo towxiidlaan dhimato waa khasaare adduunye iyo mid aakhiro midda adduunye waa laga kaban karaa laakiin aakhira khasaaradeeda lagama kaban karo qoom walbo ilaahay subxaana wa tacaala berri oo horjoog u yahay allaahu yas'alu kulla raacin cama istarcaahullahu fahniyan lakum reer kulmis walaalihiin kale reer baadacadda ama meel walba joogaanna waxaan leeyahay mahadi ha ka gaarto dowladana noocan oo kale sidaad ugu baaqdeen aad ku ballanteen inaad soo celcelisaan wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wallahu waliyu dalika walqaadiru calayhi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي